ardada maamulka iyo macallimiinta markaan weydiiyey waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho gabdhuhu waxa weeye waa shan gabdhood inta qur'aanka dhammaysay wiilashuna waa labiyo toban toddobiyo tobanka arday ayaa qur'aanka dhammeeyey waxaan rabaa inaan ka idhaahdo waxyar gabdhaha iyo wiilashaba waxaan leeyahay waxa la baro hadda sidii hore waynu ka fiicannahay waagii hore waxaad arki jirtay dugsi qur-aan wiilal keliya wada joogaan ama nambari aad u yar oo gabdhaha ay joogaan iskuulkana waxaa joogi jiray sidaasoo kaleeto wiilal aad u badan iyo gabdho nambar yar ah hadda waynu soo fiicnaannay waa aynu iska soo beddelay sidii horeeto waxaa runtii mujtamacka wax ka beddeli karaa waxa weeyaan in gabadhaa yar wax la baro oo diinteeda la baro cilmiga dunyawigaa la baro aqoontu iyadaa karti ah karti loo yeelo mujtamacu marka wuu isbeddelaya wuu hormaraya aad baan ugu faraxsanaya waayadan daba waxaan arkaa gabdho yaryar oo xufaad ah oo qur'aanka bartay oo qur'aanka runtii xifdiyey waxaan leeyahay waalidiinay gabdhuhu sida wiilashu ay xaq u leeyihiin bay u leeyihiin macallimiinay idinkana waxaan leeyahay sidaasoo kaleeto wey waa awlaaddeenni ilaahay labadaba wuu ina weydiin doonaa mas-uuliyaddooda waxaan leeyahay gabdhaha sida wiilashaynu waxbarashada ugula dadaalo si ka daran ha loogula dadaalo waayo maanta mujtamaca soomaaliyeed cidda badbaadisa waynu garanaynaa waxa weeye gabdhaha waxyaalaha aan arko waxaa ka mid ah tartanka qur'aanka waxaa loo qabtaa wiilasha keliya ma arag tartan qur'aan oo gabdhaha loo qabanayo tartanka qur'aanka gabdhaha dhexdooda ha loo qabto gabdhaha iyo wiilasha ha ku tartameen ragga iyo dumarka ha ku tartameen yar iyo weyn qur'aanka iyo kalaamka ilaahay barashadiisa ha lagu tartamo arrintaas aad baan u boorinayaa waxaan aad ugu mahad celinayaa waalidiinta waliba waxaan aad ugu mahad celinayaa hooyooyinka oo daa'iman isu xilqaamay inay carruurtooda waxbaraanin ilmaha markii dugsi la geeyo mid qur-aan iyo mid iskuul cidda loo yeero iyo cidda dabada ka waddaa waxa weeye waa hooyo wey khayr allaha siiyo gabdhaha soomaalida ah hooyooyinka khayr allaha siiyo waxaan leeyahay hooyooyinow annagu hawsha waa idinku sii daynaa haddaanu nimanka nahay carruurta wax inoo bara iyagaa inoo mustaqbala insha allahu bidmi illaahi kariim carruurta yararka iyaga waxaan leeyahay guulaystaada rayaal qur'aanka barta ku celceliya xifdiya iska saxa ku tartama kubadda waa ku tartantaa nin goolgool baa lagu tartama qur'aanka ku tartama insha allahu bidmi illaahi kariim macallimiinta waxaan leeyahay u dhibriya macallimiinay ardada waa ilmo yar waxbuu qaldayaa bilmasalan ba ilmahan qur-aanka iska soo xifdin oo hooya caawayaan u dirin uu yar yahay uu iska cayaaraya waxaan rabaa subaxdii hadduu kuu yimaado inaad time siiso waqti yar sii inta aan dili lahaa waxaan odhanaya halkaa istaag ha fariisan haddaad noono intaasaan ciqaab yar uga dhigaya kitaabkaagana qabso qur'aanka ka soo bax nusaac ka bacdi intaan kuwa kale u wada buu ka baxaya anigoo aan dilin isagoo aan dhibtoon isagoo aan qur'aanka nicin teeda kaleeto ardada jawaa'is yaryar iyo tartar iyo musaabaqo iyo fariid baa tahay iyo yaan lagaa badin qur'aanka ha lagu bara carruurta yaan dil lagu barin carruurta waayo calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa macallinkii macallimiinta ugu sarreeyey ama ugu weynaa runtii cidna ma dilin saxaabadii cidna ma xanuujin cidna ma canaanan cidna kuma qaylin anas bin maalik nebiga wuxuu ku koray maa'idadiisa iyo gurigiisa khaadim buu u ahaa isagoo yar dadka ilaahay buu nebiga ugu jeclaa waxa uu ku jeclaadana waxayd nebigu uu u rifqin jiray wiilkaa yar oo saxaabiga ah waa uu jeclaa markii la weydiiyey wuxuu yidhi nebigu weligii wax aan ka tegayna iguma canaanan wax qaladoo aan sameeyana iguma canaanan nebigu wuu saxayey waxaad arkaysaa nin nebiga calayhi salaatu wasalaam carruurta si ula dhaqmi jiray waxaad si rifqi ah waaridka iyo macallimiinta labadaba waa leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wiilkii yaraa oo cunnada la cunaayey waaridiinay iyo macallimiinay wuxuu arkay wiilkii yaraa gacantiisa oo xeerada ku wareegaysa nebigu ma dilin kumana qaylin mana canaanan ee wuxuu ku yidhi yaa qulaam wiilow sami illaah bismi illaahi dheh wa kul biyamiinig midigtaada wax ku cun wa kul mimaa yeliig cuntada dhinaca ku xigana ka cun buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dilin kumana qaylin macallimiinay waxaana laga rabaa rifqi iyo tartiib inaynu ula dhaqanno ilmaha yari wuxuu ku jiraa sahan wuxuu rabaa inuu nolosha barto waxbuu jebinayaa waxbuu khaldayaa tartiibu saxooyida aabbadaa sidanaa saxa sidani waa qalad adugu waxtus ha habaarin ha garaacin ha guulguulin macallinow sida adna ahow wallaahi bini aadamku cidda u ron iyo cidda u naxariista wuu jecel yahay wuuna u ducaynayaa ilmaha yari haddaad dhibto aabbayaasha qaybtooda oo dhibta faraha badan leh oo ilmaha aadka u dila iyo hooyooyinka aadka u dila carruurtu waxay tamaniyaan in ilaahay ka dilo oo ilaahay uu ka kaxeeyo waxaan garanaya carruur waxay ugu yidhaahdeen waxaanu jecel in aabahaya naga dhinto iyagu iyagu waaweyn baan la sheekaystay waayo wuu dhib badnaa wuuna dili jiray waa karoox miran buu ahaa haaruun ibnu rashiid ayaa nin caalima oo sheekha wuxuu weydiiyey sida uu carruurtiisa ula dhaqmo carruurtayda sidee ula dhaqmaa buu ku yidhi wuxuu ku yidhi carruurtaada u roonow u wanaagsanow u hadal fiicinow khaladkooda sax ha guhaadin oo ha dhibin ilaa ay tabaniyaan in ilaahay ku dilo oo kaa kaxeeyo ilmaha waxaa la rabaa inuu waalidka u hiloobo waxaa la rabaa inuu macallinka u hiloobo waxaa la rabaa inuu aabbaha u hiloobo hooyada u hiloobo hooyo qaylo badani ma fiicna war aabbo qaylo badan oo karoox badani ma fiicna adiga oo weyn haddii lagu canaanto ama lagugu qayliyo wallaahi qofka igu qayliya ma jecli qofkeennana ma jecla dadkiinna waaweyn haddar haddaan qof ku qayliyo wuu nabcaysanaya ilaahay naga kaxayo ohanaya inkaar buu qabaa laakiin cidda ii rifqisa waxa weeyaan waan jeclaysanaya saxaabigii nebiga masaajidka docda kaga kaajiyo saxaabadu ay ku qayliyeen oo j- acraabiga ahaa nebigu marka uu ka celiyey oo u rifqiyey oo yidhi daaye markuu kaadidiisa dhammaystay biyo siiya meeshana biyo ku shuba waxa weeyaan wuu u wuxuu ku yidhi ilaahu aniga maxamed keliya noo naxariiso waxayna ahayd